washington ee toddobaadkanna waxaan dhegaystayaal idinku hayaa hooyada iyo barbaarinteeda bulshada waxa ay hal abuuradu ka yidhaahdeen habla xidhan dhaxdo tumayo hadhuudhmoya horyaal hoos loogu shubay budadii haddana gubaha ku jira hufayo haddana kala haadiya waynu habdhaqan hooyo laga dhaxle waynu habdhaqan hooyo laga dhaxle waa abwaan maxamuud cabdulaahi guuleed oo loo yaqaano geesdiir oon caawanah qayb kale idinkaga hayo waraysigiisii aad toddobaadkii hore ku maqasheen barnaamijkan caweyska washington sidoo kale barnaamijka cawayska washington ee caawa idinku maqashiinaya qooteeyow aw qooto quutow ma dhammaato qoota miya waa qayb horudhaca ee waraysi xiise leh oo aan idinka hayo fannaanka cabdi maaxi muuye waa caawo iyo cawayska washington ku bilaabo oo intiina la socotaha barnaamijkan caweyskan washington waxaa toddobaadkii hore aan idinku maqashiiyey waraysi aan la yeelannay abwaane maxamuud cabdulaahi guuleed oo ku magaca dheer geesdiir oo ka mid ah hal abuurada soomaaliyeed ee saamaynta suugaanta iyo heesaha dhaqanka ku qotoma lagu yaqaano abwaanka oon caawa ah qaybtii labaad uguna dambaysa idinka hayo waxa uu ka hadlayaa suugaanta dhaqanka iyo sidoo kale hooyada iyo kaalinta ay bulshada kaga jirto abwaanka waxaa magaalada boorama oo uu hadda ku sugan yahay ku waraystay waryaha v o a haashim sheekh cumar good geestiir bal waxaad noo sheegtaa maansadii ka haddaysay dhaqanka ee aad u bixisay sunnad dhaqan wakhtigii maansada aad tirisay goormay ahayd horta dhaqanka dee haashimow qof welima soo wada koobi karo dhaqanka soomaaliga uu ka ballaaranya wax qof iyo labiiyo saddex ay soo koobaan balse qofbadda intuu ka koobi karo uu ka gaari kara w wax ka sheega unbaa muhiima kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii ayaa aniga oo makhaayad fadhiya ayaa waxaa dhalinyar badanna waan ahayn koob koobashii maarataani dee afdabaylka ay kubaayadii dee birta ahayd ayaa loogu soo shubay maarata inaan ag fadhiishaa dabadeedna uu sheekaynayo isagoo isboogba intuu qaadu kabaday shaahii afku ka gubtay shaahiiba uu daadiyo maarata koobkiiba uu sii daayey curinteedu halkaasay horta ka bilaabantay afar iyo sagaashankii bay ahayd waxay leedahay markaa samayska iyo dhalashada dadku uu ka simayo qof weliba sagaal buu tirsadaasidkiise waxa kala sifeeyo kala saara aadmiga sinjiga iyo caadada ummad weliba sidatiyo soocnaanta midabkee annaguna sidoo kale dhaqan soo jireenoo saxan baannu leenahay waysada salaadiyo masallada sujuudiyo tusbax suulka lagu rogo suuradaha qur-aankiyo sunnihii rasuulkaba dhaqan lagu saleeyo midna seeganaynoo suuban baannu leenahay marti soo hooyaadiyo soo dhowaynta gacalkiyo sokeeyaha markay tahay soorya lagama maarmee wan sadqada ku wacanoo sarar weynle iyo bari xilli iyo habeen sugan ida sumalka lagu daro riyo sararka daaqiyo lo'da seermaweydada sardidii ku naaxdiyo sanga beerta lagu qodo barqabgeel la soofoo sannadkii marqooqoo tiro saddex biloodana socod iyo wareegiyo xumbasaydhin mooye geedu saray u laaciyo biyahaba ka soomoo suuqmayoo haddana kurus sigib tiran ku yaaliyo hayin biyo masaydhsoo maqal sabadka daaqdiyo weyda soconi weydiyo loogundhaasho sabigiyo hilibka iyo saantiyo subagga iyo caanaha saddexda igu deeqdee maran sayiladgeeyi iyo konsof ilaalshaba saatir baa ku mahadlee xoolahan sadka u helay tilmaan laygu soociyo hiddo soo jireen iyo sumad weeye dhaqan oo intaa iyo siyaadaba soomaaliba iska leh saddex qaydsi shuban iyo dhixidh sooro marad iyo sidriga iyo dhaayaha dhaclo saaqa iyo boqor share iyo sindiyad iyo laasi soo wirwidha iyo qool sidasho wacanoo soo jiita aadmiga sodoh magacle iyo gabadh samir iyo asluubloo gayaankeed la siiyo sama lagu aroosaa tilmaan laygu soociyo hiddo soo jireen iyo sumad weeyi dhaqanoo intaa iyo siyaadaba soomaaliba iska leh saddexlay ciyaar iyo batar saray uubood iyo beerray la siniqsado dhaanta sawd macaanoo murti soocan gaar u leh shaxlay sacab qurxoon iyo jaan lagu sarjarayoo saarayda tumatiyo heellamaalka soo duda saylicii u kala baxa boqolaal siyoodoo mid waliba sarbeeb iyo sifo gaara leeyahay xarfasaxati iyo caws kibid saynle iyo xadhig harar soo wareegiyo dusha sare la saariyo alool soo kulaalkiyo sinta guriga lagu xidho udub iyo dhig soo godan intaayoo iswada suran aqal laga sameeyiyo nasaf dabaq la saariyo xirsabiibi iyo gorof haan saable iyo dhiil laga tolay sariigiyo sifsif murahla iyo caw geeb qori far iyo suul sare loogu qaadiyo quddo soor walaaqiyo soo dare fandhaal iyo salballaadhan xeedhada aan samaysaniyo weel sancadii dhirteenna ah soo baxa cadceediyo saqda dhexe habeenkii saacaddaa jaraysaba farda orodka siibtoo sida ruux la tababaray qofkuu sida ilaalshiyo mooyiyo tibsiban iyo qarbid buur la saariyo saadkaydse iyo oli tilmaan laygu soociyo hiddo soo jireen iyo sunnad weeyi dhaqanoo intaa iyo siyaadaba soomaaliba iska leh ummad sheegtay marinkoo saydhisay inteedii waxay sidig u noqotaa sayladaha adduunkoo waxay sacab u dhigataa duul kaloy la simantee intaynaan sidaa noqon soomaaliya dareenkiyo garashadu sad weeye inta magaca sidataay soo celiya agabkii samaa aan lahaynoo soo duulayaal kale siday doonayaan iyo socodsiinta dhaqan kale ayaynaan u noqon sabab sumcaddana la dhaawicin sinjigana wax loo dhimin bal heesta dhexal hooyo waxa ay ka hadlayso iyo waxyaabahaad kaga hadashay ee ujeedadeedu ay ahayd maxay ahayd heeska dhexal hooyo horta laxanka injineer siciid baa leh waxaana qaadayeysta saddexda hablood ee heeska taariikhda qaraamin qaadaya deeqa gaydh ubax fahmo iyo fardusafiya i b baa qaadaya dhaxal hooyo waxa weeyaan iyada laftigeedu waxa weeyaan waxay ka hadlaysaa hooyadu waa macalimad waxa weeyaan dee macalinka koobaad weeyaan ee guriga kusoo barbaariya ciyaaraha inta badanna hooyaa iska leh marka wixii ay habluhu ka dhaxleen hooyada ee inay ku dhaqmaanna ay ku habboon tahay inay bartaanna ay habboon tahay iyadana ka hadlaysaa marka waxaad u tilmaamaysaa qiimaha ay hooyadu leedahay barbaarinta ay carruurta u leedahay sida ay af soomaaliga u barayso sida ay dhaqanka u barayso iyo waxyaabaha ma garanaysaa muhiimka ah ee hooyada ay leedahay barbaarinteedu iyo qiimaha ay leedahay waa saa weeyaanoo waxa weeyaan hooyadu waxa weeyaan cilmaha yar markuu dhashuu dee raadqaad noqdo af soomaali bay u bilowdaa af soomaaliga ay u bilaabaysaybaa haddana wuxuu sii kala yahay hooyadu inay cajiib tahay ilmaha waraabaa ku cunaya ugama sheekayn jirin laakiin ciladaha uu waraabuhu leeyahay bay uga sheekaysa si uu ilmuhu uga cabsoodo si wada sarbeeba macnaha ayay iyay ugu sheekaynayeen marka wixii ay uga sheekaynaysae dhaqankii hay ku barbaarinaysa ilmaha geesinimada cabsida waxqabsashada dadnimada xoolo ilaalinta lexjeclada waxaasoo dhan oo maarataanay sida dee maarata haruurkii oo la tumayo beertii oo la qodayo waxaasay dee uga sheekaynayso horumarka laftiisa in alle intii ay hooyadu maaragtay ilmaha iyo ubadka ay ku barbaarinaysa ee ahayd dhinaca waxqabad dhinaca dhaqan dhinaca asluubeed iyo barbaarin kasta oo ay hooyadu leedahay ayaad heesta ka
samaysamaintaasaan ka sameeyey say habluhu u bartaan waxay inanta koobaad odhanaysaa habla xidhan dhaxdo tumayo hadhuudhmoya horyaal hoos loogu shubay budadii haddana gubaha ku jira hufayo haddana kala haadiya waynu habdhaqan hooyo laga dhaxle waynu habdhaqan hooyo laga dhaxle
Yeah.
waa inoo habdhaqan hooyo laga dhaxlo waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka cawayska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadyada soo socda waxaa haddii aad laydmo barnaamijkan cawayska washington aad ku maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay fanaanka cabdi maaxi muunyo oo ka mid a fanaaniinta heesaha sida raabka ah loo qaado aad loogu yaqaano dad badanna ay si weyn ugu barteen heesta qootaqooto ee uu dhowaan soo saaray fanaanka qaybtan horudhaca ahna waxa uu fanaan cabdi maaxi muunye oo degan magaalada london ee dalka britain uga warramaya heesta bacmadow iyo sida ay ku timid hay maana haa muxubo maanta waxay sameyn ogtahay Maxaa sa- macalinka maanta maradiisa banaanka u dhigi moosnaa ku taraarax makeesh maana macbuudka wallaahi
Iska fiiri ha, iska fiiri wax feegi maayo ha, iska fiiri wax feegi maayo ha. Feegi maayo. Marka hore dhuuxa maadidayda, markii la wacdna mid u yeela miisaami hadalkayga. Manaad fahmi fartataa, anaa ku fasira, filaara fadhadoo faniinta ficilma sooreeyo. Mooya kan la'aan masika maastuma, miskiima manaa ku kuma biha. Taaji miga taasoo geli maala mujiha. Xanuunka maantan hasta, xalaa calee, xaalna kuba hawaa. Minikay kaam kuwaaha, lacagtay tokin waa, jeebkay tarabaa. على الخرم المدو يوس ما يسقابل ولا واحد تقني دو خيق لك هيك بتواكي لا توي دادي هيسوها دي دا يدون تقلوا سي دور دي ما دي دادي دقني وكا خوا خلت فهمت انا اقصى ابي خوم كل مدى قلبك لا يخوف شيء هاكو داد دوبي بس بس ترسوي ابي تيبان بود الان بوسو بين هواس كور تيس الى قريت كامل يلي ها الفيديو واي ويحك بيني وابسي انا واربع واي وقت اشتكوا تقناتها اكو اكو اكو اكو اكو اكو تقناتها
waxaan ka sameeyey qisa cajiib ah oo dhacday oo true history ah oday micnaha soomaaliya oo dowlad ku jiray oo nin micnaha ma- inaa magacaabo ma rabee oo oo iska dhaqnaayo oo reer lahaa oo marqaalka yimaadeen xaaska isku dhaceen oo odaygii markii dambe is- iska naqday marka stress ku dhacay saasaan ka sameeyey ayadana baxmadow haye marka bacmadow baa dharka loogu guray miya ha baxmadow horta loogu diro aa loogu guro markaasaa leeyahay ceran bara kale dhaqaaq
marka ninkii haybadda lahaa ee mas-uulka ahaaba ma aha markuu qurbihii yimid a xoogaa lagu yaro maaha jeestay ninkii miya maaha ninkii sharafta laan oo ahaw muxuu haleey malaha xarasha ninkii loo waxaa arkay walaa ninkii oo shucaaca ku furna arkay oo marka saasaa igu dhalasay ayadna aan ka sameeyo wax ka yidhaahdo baxmadow markaas kadib waa iska fariista waxoogaa breegaan kale xoogaa muddaan ka maqnaa
قلانك شوار كعب منين ما هم ماددين ملاي بنامي ماد محلا كنتا منات أبي مودي عيران قاطع علمك ساي عذاب ما ينفو عارف أنا مسكين أنا هاي مرودي سماوي الهايو مصروف كل مسك سارها مرة جاي هيل مصروفنا فريس هيل ما دبينكو هايني ها، مر حدين مقلال كان باهي هيل بمبر سود بيعي هايو أنا محمد لي وهريفي halku deeq dooge isbasirsoy abitey baalamkuutila aan buursoy beenawaas gabartiisa ila gariita kaama yeelima indili waayo wixii keeni waabsigaana warbac waay waa ka tashtaa ku taagnaatuna halku halku halku halku halku haku taagnaatuna بريمو حاس لهاي بوتك هاي بتبادئ إلها كوب أحلى إبريجي باس بوت منو ليه ليه يسب بوكو بوكو صاري ملنت هيد أبر كارا بس كوديا بلاش بيت بكيسة لو دلا بخيل مال كيسة بريت هاي ناس كان أبوس كيسو باعي ها بوت بلاكي جاي بعمر روح بكل شوا بوس طلب بلاكي ديا بريد أحد الباس هيسي بريد وابحا باس المأركاي ها حكو ديك دوي سبسر سوي أبي تي بالمكوت الآن بوسوي بين نواس كبرتيسها إلى قريت كامل نبيلي واي وحي كاني وابسي أنا واربح واي وأكتشت هكو تقناتها هكو هكو هكو هكو هكو هكو تقناتها
dhowaan barnaamijka cawayska washington ee caawana intaas ayaan ku soo koobaya intaan mar kale ismaqlayno haddii alla idmo waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo بعيد بركل وعدنا مين ويا الميزاني هذا الكيك مناك فمي فتتا انا كفت سيرا في العرف اللي ذو فنين في علم صاري نوي كان العام سيك ما اجتمع بس كيما مناك مبنيها تحتاج ممكن تاسو قلي مال مجيها حنوكم ما تنهشت حلا عليك حال خوب هواي مين كيك هم كواه لعكتي توكي واي جيب كيك ترباه على خير من مدو يوس ما يسقابل لو تقني دو خيق لك هيك بتواكي لا توي دادي هيسوها جديدة يدون تقلوا شي دور دي ما ديري دادي دقني وكاخوا خلت فهمي تانا اقصى ابي خوم كل مدى قلبك لا تخوف شي هاكو داك دوغي بس باش ترسوي ابي تاي بان كل عام بوشو بين هواس كورتيس الى قريت كامل يالي ها يبيني واي ويحي كاني وابسي انا واربع واي وكتشت هاكو تاجناتها هاكو هاكو هاكو هاكو هاكو هاكو تاجناتها قلانك شواك وعرف منين مهم ماددي ملاي بنامي ماد محلة كيفتا مناس أقلي مودي عيران قاطع علمك الساي عذاب واي أنكو عارفه أنا مسكين أنا هاي مرودي سماوي الهايو مصروف كل مشك صارها مرة جاي هيل مشرفنا فريسي هيل ماد بينكو هايني مرة حدين مقلال كان باهي هيل بمبر سكوت بيعي هايو أنا محمد لي وهريفي حكو داق دوغي سبتر زوي ابي تاي بالم كنت الان بوشوي بين هواس كبرتيس الى قريت كامل يالي ها يمديني واي ويحي كاني وابسي كان واربع واي وكا تشتا كوتا قاتل هكو هكو هكو هكو هكو هكو تاقنات بريمو حاس لهاي بوتك هاي بتبادئ إلها كوب أحلى إبريجي باسبورت ملو ليه يبيجي سبوك وخوص وصاري ملنت هيد أبر كارا بس خوريقا بلاش بيت برتيسة لو دي لا بخيل مال كيسة بريت هاري ناس كان أبوس كيس وبيعي ها بوت بلاكي جاي بعمر روح بكل شوا بورس طاب بلاكي هي بريد أحد يباس يسي بريد وابحا باس المأركاي ها حكو ديك دوي سبسر سوي أبي تي بالمكوت الآن بوشوي بين نواس كبرتيسها إلى قريت كامل نبيلي واي وحكاني وابسي أنا واربع واي وأكا تشتا كنت أجناتها هكو هكو هكو هكو هكو هكو تأجناتها
عديه بالدور عديده كمان بشواك عيب